bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habee wanaagsan dhegeystayaal caawa waa sabti waa xadihii soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maanta ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa howlgallada wejiga labaad ee ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka bilowday meelo ka mid ah bartamaha soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo faahfaahin ka bixiya howlgallada ka bilowday deegaanada galmudug qodobada kalena caaw idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka side ee maamulka puntland oo xukun dil toogashaha ku riday rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday in la diyaariyey militaris u tababaran sida booliiska kuwaasi oo la wareegayo amniga caasimadda muqdisho haddaba miyay wax ka bedeli doontaa dhacdooyinka lidiga ku ahaa amniga muqdisho ciidamadan cusub ee markaasi la wareegayo amniga caasimadda caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kornay intaan wareegka ku guda jirno ayaanu caawa idila wadaagi doonaa waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa inta jigan ayaa laga rabaa
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxaay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smarta ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba
waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaanu idilenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda hirka dheerkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megartis fm kaas oo ay naga maqli karaan intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fm ku gaaro qeybaha markaasi hore ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa ugu horeyn waxaan eegi doonaa warar ku aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhowaan waxa uu markaasi ku dhawaaqay islamarkaasina dalka dib lagu soo celiyey ciidamo lagu soo tababaray wadanka uganda kuwaasi oo oo ah military sida booliiska u tababaran islamarkaasina la wareegayo amniga caasimada muqdisho haddaba ciidamadaas oo uu madaxweynuhu dhowaan booqday islamarkaasina uu sheegay inay noqon doonaan cutub ciidan oo la wareegay amniga caasimadda maxay ka bedeli kartaa falalkii amniga liidiga ku ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada iyo ciidamadan cusub haddii ay noqon karaan kuwa xasilin kara amniga caasimadda waxaa qadka toos ugu jira aqoon-yahan cabdiraxmaan hiraabe oo ka mid ah dhalinyarada markaasi aqoonyahanada ee ku sugan caasimadda cabdiraxmaan soo dhawow intaasi kadib bal waxaad markaasi war naga siisaa ciidamadan cusub ee la wareegaya amniga caasimadda iyo waxay ka dhigan tahay
waa mahadsan tahay sida aan la soconno madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ballan qaaday inuu amniga dalka guud ahaan uu isbeddel ku sameynayo waadna la socotaa ahmiyadda koowaad runtii iyo baahida koowaad oo dalkan uu leeyahay inay tahay arrinta amniga marka waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu uu qabo in uu tallaabo oo hore u qaado ku saabsan xagga amniga gaar ahaan caasimada muqdisho waxaana la socotaa waayihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho markii laga soo tago qaraxyada oo yaraaday haddana amniga gaar ahaan ciidanka iyo shacabka mooto bajaajyadaba ha u badnaadaane ay waxyeeleenayaan aad bay ugu badneed marka waxaan dhihi karaa waa arrin wanaagsan una baahan in la soo dhaweeyo shacabka reer muqdishona runtii oo madaxweynuhu isleeyahay wax badan uga bedel laakiin dhinaca kale marka laga eego haddana magaalada muqdisho amnigeeda waa caasimadii dalka in ciidan militaria la yidhahdo amnigooda ha sugaano amniga caasimadda ha sugaano waxay keenaysaa runtii amniga bulshada ama magaalooyinka waxaa suga ciidan boolis ah oo loo tababaray la dhaqanka iyo la shaqaynta bulshada iyo lama caamilka bulshada marka ciidankan ciidan military ahaan loo soo tababaray waxayna ka dhigan tahay runtii in isfahanka iyaga iyo bulshada caasimadu uu aad u adkaan doono ma garan waa gartay marka waxaa aad laisku weydiinayaa eh, magaalada muqdisho waxaan ognahay inay ciidamo badan oo eh, hore amnigeeda u sugi jiray ay ku sugnaayeen marka ciidamadaas oo gudaha magaalada ku sugan waxaa marar kala duwan batay isku dhacyada ciidamada ciidamadan haddii jegboyntiyada magaalada la dhigo eh, miyay kula tahay in xasiloonida magaaladu ay eh, soo hagaagi karto mise waxaa badan karabaad is leedahay isku dhacyada ciidamada ee gudaha caasimadda
walaalow eh, waa caqabado jira runtii en, sida aan la soconno magaalada muqdisho waxaa ku sugan ciidamo kala duwan hadday noqon lahayd nabad sugid iyo boolis iyo military qaybo kala duwan leh Eh, ciidamadaas en, eh, waa kuwo runtii en, isku dhacyadoodu ay aada u bateen En, eh, haddana waxaad moodaa in ciidankan sida uu madaxweynuhu ka rabo inay tahay in en, checkpointiyada ama magaalada muqdisho meelaha laga soo galo in ciidamada la dhigi doono En, waxaa sidaas oo kale arrintaas ku lamaanan in ciidanka militariga kale ee shaqooyinka iyo howlgallada ku maqan inaysan magaalada soo geli karin En, waxaa kaloo la mamnuuca sida madaxweynuhu uu ku hadlayay in ciidan en, eh, aan shaqo ku jirin eh, iyo cabdibilayaasha iyo dadka wata iyo madaxda in laga yaray doono ama laga joojin doono marka meeshaas waxaa ka soo socda runtii isku dhacyo ayaa imaanaya oo ciidanka xoogga dalka ee howlgallo ka wada militariga ah ee en, howlgallo wada ee al-shabaab la dagaalamaya haddii ay soo laabtaan ee caruurtooda usoo laabtaan ninka sargaalka wuxuu wadanayaa ciidan iyo cabdibilayaal waxaana la dhihi doonaa ma wadan kartid ama waa laga reebaya arrintaas isku dhaca ka imaanaya laakiin anigu waxaan aaminsanahay haddii ciidamadan jegboyntiyada iyo magaalada aafahe in eh, la dejiyo goonaheeda oo aysan gudaha soo gelin gudahana amniga gudahana ay sugaan in eh, ciidanka booliska oo la raba inay ka shaqeeyaan amniga oo la shaqeeyaan bulshada En, in, eh, runtii en, anigu waxaan aaminsanahay ciidamada jegboyntiyada la dhisay ee la dhigay ee nabad sugiddu in in booskaas boolis la carbiyey oo la tababaray oo akhlaaqdooda la dhisay in la geeyo milad in nabad sugidduna ay ka shaqeyso shaqadeeda oo xuuraanka iyo sirdoonka inay ka shaqeyso ma garan wa- waa gartay marka maadaama ciidamadan ay gaarayaan ilaa iyo shan kun oo eh, si gaara loogu talagalay amniga caasimadda miyaanay muhiim ahayn in iyaga amniga caasimadda loo daayo maadaama aan ogeyn in dhibaatooyin badan oo amniga lidiga ku ah caasimaddu ay hareeyeen miyaana la oran karin waa faa'iido weyn oo caasimaddu ay heshay
En, eh, walaalkayow en, arrintaas runtii en, waxay keenaysaa shaki weyn oo la xidhiidha in ciidan ciidan militariya in la yidhaahdo en, eh, amniga caasimadda ay sugayaan En, eh, runtii arrintaas waxay keenaysaa shaki weyn oo la xidhiidha en, eh, ciidan en, eh, waan la soconaa waan dareemi karnaa En, booliska ayaa loogu talagalay inay amniga magaalooyinka ay sugaan bulshadana ay la shaqeeyaan laakiin ciidan militariya oo lasoo tababaray waxaa loogu talagalay inay cadowga la dagaalamaana loogu talagalay marka waxay noqonaysaa ciidankan haddii la raba in la booliseeyo in boolis ahaan mar kale tababar loogu celiyo la tababaro si aysa akhlaaqda iyo dhaqankii aqoontii iyo la shaqaynta bulshada iyo waxa cilmigii lagu yaqeena booliska loo baro oo loo tababaro En, eh, dhinaca kalena marka laga fiiriyo haddii magaalada de, naasafkeeda la dhigo oo ay halkaas ka ilaaliyaan in eh, waxaa la aaminsan yahay runtii in ay wax badan ay ka bedeli karaan waxaa kaloo jirta cabdiqaadir oo iyaduna ciidankii hore ee eritrea lagu soo tababaray in lagu fashilmay oo sidii la moodayay ay noqon doon waayeen ay xerooyinka ku jiraan oo runtii ay nasiib daro noqotay oo iyagana militari ahaan loosoo tababaray kuwaana madaxweynuhu markuu imanka tababar loo diray la keenay marka dadku waxay issu'aalayaan maxay uga duwanaan doonaan kuwa eritrea En, waa ay su-aalo magaalada ku jira la isweydiinayo marka arrintaas haddii ciidankaas magaalada lasoo geliyo waxaa imaanaya isku dhac ciidamada dhexdooda ah gaar ahaan militariga iyaguna sidii militarigi waa oo militari ahaana loosoo tababaray marka en, ka hor dhexi mayno balse en, waxaa hadda la isla dhex marayo waxay tahay runtii in in arrintaas ay ka imaan doonaan caqabado iyo iyo isku dhacyo badan oo xagga u dhexeeya gaar ahaan ciidamada magaran dalka W- w- waa gartay marka haddiiba walaaca laga muujinayo ciidamadan militariga ee sida booliiska u tababaran ee la wareegaya amniga caasimadda sidee bay kula tahay in xal loogu heli karo amniga muqdisho
xalku wuxuu yahay in la dhiso boolis eh, tababar iyo akhlaaqiya loo dhiso boolis lagu soo xulo aqoon iyo cilmi dhallinyarada aqoon-yahanada ee jaamacadaha ka baxaya la tababare la booliseeyo booliska waxaa la rabaa inay hogaamiyaan dadka tababarka qaba iyo cilmigale inay hogaamiyaan maanta booliska soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dad mooryaan ah waxaa hogaaminaya dal- dad balwadle ayaa hogaaminaya waxaa hogaaminaya dad maxaa la ciyaal weerada la shaqaysanaya hogaaminaya waxaa la rabaa dhibaatada dalkan haysayna ka mid tahay oo qofka ku haboon aan hogaanka loo dhiibayn anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaro wanaagsan oo boolisa waa jiraan in booliska reform lagu sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo tababar loo sameeyo hogaanka wax laga bedelo dhallinyaradan dhaqan celin loo sameeyo oo magaca booliska iyo sharafka ku ciyaaraya ee hadda taliyayaasha ah in dhaqan celin loo sameeyo xerooyinka lagu celiyo kuwa wax soo bartay ee jaamacadaha kasoo baxeen saraakiishaana la howlgeliyo iyagana shaqada lagula xisaabtamana aaminsanaha meeshii laga keeni lahaa military oo hadda kadib xataa caqabadaha waxaa kamid ah isla booliskii horeba joogay iyo ciidankaana waa isku dhixi doonaan wada sha maxaa yeele ma wada shaqayn karaan kaabay wada shaqeeyaan meesha ma yaalaan ma garata mana islaamiyaan waawaaye marka dhibaatooyinkaasaa sheegtay in ciidamada booliisku ay kala kulmaan shacabka miyaanan la oran karin iyaga ayaa sabab u noqotay in dowladdu ay diyaariso ciidamo cusub oo amniga caasimadda la wareega oo xasiloonid kusoo dabaala
dowladdu waa dadaalaysaa way fiican tahay shaqay wadaa laakiin meesha ay xalka ka doonayso ayaa waxay tahay meel aan ayn oo xalka uusan jirin ayay xalka ka raadinaysaa dowladda waxaa la rabaa inay booliis tababar u dirto meesha ay militariga uga dirayso waa in dhowr kun oo booliska tababar loo diro lasoo tababaro booliskaas waxaa la rabaa inay la wareegaan amniga nabad sugidina ay sirdoon ahaan ula shaqeeyaan laakiin waxaa nasiib darro ah in military aan boolis ahaan loo soo tababarin oo military booliis la leeyahay oo weliba siyaasiyiintu iyo dadka soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in dano kale oo siyaasadeed laga leeyahay oo la rabo in dadka lagu cabiriyo in siyaasiyiinta lagu cabiriyo in dadka istaafyada haysta lagula dagaalamo waxyaabo noocaasa xataa shaki keenaysa arrintaas laftigeeda waxay muujinaysaa in la dadaalo way fiican tahay laakiin booliska waxaa la rabaa dadka dhibaatada ka dhex wado ee saraakiisha ah in laga qabto kuwa dhaqan celinta u baahan dhaqan celin la geliyo kuwa wanaagsan ee tababarka midda kale ciidanka waa in lagu xuraa ciidan aan balwad lahayn waxaa helaysaa waxaa jira aqoon-yaano fara badan oo jaamacada ka baxay dumisara ka baxay oo raba inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan oo iska bataan lama ogolo waxaa noqonayaa dad hadda lasoo ururiyo magaaladii fahamsaneen baadiyo laga keenay in akhlaaqdooda ay isla dhisneen marka waxaan aaminsanahay dowladdu waa fiican tahay laakiin meesha xalka laga raadinayo ciidanka waxaa u baahan in al-shabaab xoreeyaana loo baahaya ciidanka waa in dagaalada la geeya waa in xaradheere la geeya loo baahaya waa in shabeellada hoolasa la geeya waa in degooyinka la geeya loo baahaya waa in geda la geeyo oo dalka lagu farayaa loo baahaya laakiin in shan kulo ciidana la yidhaha muqdisho amnigooda sugayaan waa nasiib darro magaca caasimadeena ku ciyaaraysaa run ahaantii inaysan caasimadu amni ahayn oo ay hadda kadib ay bilow tahay ay caddaynaysaa ma garata wa waa gartay waayo su-aasheeda ugu dambaysa rabaa inaan ku weydiiyo ee, ciidamadan booqashada madaxweynuhu uu booqday waxay ku soo aaday isagoo isla jimcihii sheegay in ee, gawaarida wasiirada iyo dhammaan gawaarida mas-uuliyiinta dowladda ay leeyihiin la baarayo ee, ciddii hadhow shaqaaqa halkaa ka dhacdana ee, ku geeriyootay inaanaan cidina loo raacanaynin ee, maxaa isku soo aadiyay baad is leedahay ee, ku- in ciidamadan amniga caasimadda la wareegaya iyo fariinta madaxweynaha
arrintaasi waa arrin siyaasadeed een, waa arrinta shakiga weyn dhalisay een, ciidan jadboynta jooga oo aan ognahay ciidanka soomaaliyeed tababarkooda iyo een, eh, heerkooda aqooneed iyo xirfadooda iyo daacadnimadooda meesha uu gaarsiisan yahay oo aan ognahay jadboonji walba taliyaha jooga inuu isagu madaxweyne ka yahay wuxuu doonana uu sameeyo oo aan ognahay in een, eh, dad ay iyagu si gaara isku dagaashan yihiin inay u isticmaalayaan awoodda ciidan ay meesha ku joogaan aan ognahay inuu madaxweynuhu yidhaahdo madaxda ciidamada wata haddii aan gaariga la baarin waa lala dagaalayaa waxay ku dhintana iyagaa mas-uulka ah leh waxay noqonaysaa arrintaasu een, in la banaysanayo in si tallaabooyin la qaado qadhan ah ama rag siyaasiyiina ama saraakiil ama dad loo dan leeyahay waxaa la rabaa in sharciga lasoo marsiiyo waxaa la rabaa in awaamiir lasoo saaro waxaa la rabaa in kaliska booliska awaamiir soo saaro in wax soo sabaxaan baa la rabaa nidaamka broseska la maraa loo baahaya laakiin ciidankii dibwajiyada jooga oo maalin kasta dad mas-uuliyiina xabadeeyaan oo dad mas-uuliyiina dilaan oo aan ognahay in haddana madaxweynihi uu hadalkaas yidhaahdo arrinta inay ka- way ka sii daraysaa een, waxayna abuuraysaa runtii qalqal amni ayay abuuraysaa arrintaas waxaana aaminsanahay in arrintaasu een, ay tahay waa fiican tahay inta kale markii laga fiiriyo in magaalada cabdigelyaal lagu dhex wato oo rag aan ka shaqaynayn ay cabdigelyaal iyo dabadyaxyo wataan oo ku fara badan lagu dhex wato inay suura sumaynayso waa saxan yahay dhinacaas madaxweynaha haddana laakiin teknolojiyada inuu yidhahdo gaarigii lama fiirina ciddi diida gaari ciddii damaba jirtaba boqol kiiba sagaashan runtii dhowr qof iyo dad lamida oo la dad la yaqaano waa qofkii gudbo aan la baarina waa la yaqaanaa hebelaa gudbay in la baa isagaa lala hadli karaa laakiin haddii xabad lagu bilaabo dad badanaa ku dhimanaya khasaarana ka dhexaysa arrintaasna waxay noqonaysaa runtii qalqal amniya abuuraysa magara waa gartay Eh, fariintaada kugu dambaysa ee ku aadan eh, sida xasiloonida iyo ama amni lagu soo daga- loogu soo dabaali karaa caasimadda
xasilooni amni eh, waa lagu soo dabaali karaa magaalada muqdisho haddii loo maro wadada saxda ah wadada saxda ah aniga waxay la tahay in la dhiso kalsoonida bulshada iyo dowladda in la dhiso kalsoonida bulshada iyo booliska u shaqa u u dhaxaysa iyo ciidamada kala duwan ee amniga shaqada kule sida nabad sugidoo kale waxaa la rabaa in la dhiso kalsooni bis bulshada inay la shaqayso ciidanka bulshadu haddaysan amniga ka shaqayn amniga waxba lagama qaban karo bulshadu inay kula shaqaysana waxay ku imaanaysaa inaad adigu kalsoonida aad aduurtid ay ku imaanaysaa inay bulshadu daacadnimo aragto ay booliska u aragto inay danta bulshada ka shaqaynayaan laakiin booliska hadday u aragto inay iyaga lagu dhibaataynayo lama shaqaynayaan marka waxaan aaminsanahay anigu in booliska la dhiso xoog la saaro tababar loo sameeyo akhlaaqdooda la dhiso lala xisaabtamo booliska hogaan loo sameeyo akhlaaqiya dhisan oo wanaag iyo sharaf iyo daacadnimo lagu yaqaano iyo karti in lasoo xulo meesha ay hadda dad aan u qalmin ay hogaaminayaan hogaama hogaanada booliska ayaan aaminsanahay arrintaas amniga lagu xaqiijin karaa waar maasanta waayahay adaa kugu mahad celinayaa qoyaan cabdiraxmaan hiraabo ayuu ahaa oo kamid ah qoyaanada dhallinyarada qoyaanada ee ku dhaqan caasimadda sidaad maqlaysiin wuxuu nala falanqeynayay arrinta ku aadan dowladda federaalka soomaaliya oo diyaarisay military sida booliisku u tababaran kuwaasi oo la wareegi doono amniga caasimadda iyo hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kasoo yeeray ee ku aadanaa in markaasi eh, dhinac walba oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda la baari doono jagboyntiyada magaalada muqdisho islamarkaasina amar uu siiyey ciidamada jooga jagboyntiyada caasimadda weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku suboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku subo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku subo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban doollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays kab waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal ibar hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal ibar hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal ibar hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal ibar hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo